warar aan weli dhamaystirayn baana soo gaaray oo arrimaha u eg waxay ahayd cabdikariim sheekh muuse hogaamiye halgameed oo siyaasi ah oo dawladda etoobiya u xidhan bay ahayd in luqluqyo iyo odayaal iyo uu magan u ahaado in kolba meel lagu qariyo in amnigiisa jireed iyo maskaxeed ay gasho in sidayn iyo hayn wax udhexeeya uu noqdo arrimahaas waxa weeye arrimo aada aanud uga baxsan weeye nidaamka nidaamka caalamiga ah ee maxaabiista siyaasiga ah amnigiisa yaad uga cabsanaysaan amnigiisa waxa weeye dawladda etoobiya iyo systemka sameeyey inuu in la sii daayo islamarkaana aan la sii daynin xaafad baa lagu hayay haddana lama sii daynin muddo labaatan beri ah maxbuusna ma ahayn xorriyadna ma haysanin habkaasi hab waxa weeyaan ka baxsan muxuu ahay habka xuquuqda maxaabiista siyaasiga ama xuquuqda maxaabiista xeerka caalamiga ah ee charterka muxuu ahayey dagaalkii labada adduunka maxaabiista siyaasiga loo xukumay marka hadda inuu odayaalla joogo cabdikariim sheekh muuse waa inuu xorriyadiisa siyaasigaa helo reerkiisa iyo dadkiisana la hadli karo ammaankiisa jireed iyo maskaxeedna waa inay sugnaato wey
waxaa jira sawiro laga soo qaaday cabdikariin oo la taagan dabcan dad odayaala ehelkiisa oo faras magaalaha adisababa ku sugan aada u dhoolla cadaynaya ay ka muuqata inuu faraxsan yahay dabcan waad aragteen sawiradaas
sawiradaas saxaafadda la soo dhigay hadda ka hore kuwa isagoo madaxa soomaaliya kamida la sawiran marka cabdikariin lasla sawira islamarkaana aan lasii daynaynin haddana uusan xor ahayn haddana lasii daayay haddana lasla sawiri karayo situationkaasaanu aada u diidannahay cabdikariin sheekh muuse waa inuu xorriyadiisa siyaasigaa iyo mxu xorriyadiisa dabiiciga ee asaasigaa ee insaaniga waa inuu helo wey marka halkeed rabtaan in la geeyo maxay tahay waxaa idinka aada dooneysaan dowladda etoobiya inay samayso dowladda etoobiya cabdikariin sheekh meel uu xorriyad ku dareenayo in inay inay inay geyso wey waa inuu reerkiisa u tegi karo waa inuu u socon karayo usafri karayo etoobiya usafri karayo ama u joogi karayo si xor halkeed jeclaan lahaydeen inuu aado inuu reerkiisa gaaro wey oo halkee ah reerkiisa xeryaha qaxootiga kenya joogaan ku ahaayeen meel uu xerriyad dareemayo kala hadli karayo oo ururkiisa kala hadli karayo oo uu shacabkiisa kala hadli karayo oo uu cadayn karayo inuu xor yahay ammaan maskaxeed iyo jireed ahaa qalbi dhagax ma jeclaan lahaydeen xamar inuu ku laabto soomaaliya qalbi dhagax nabadgelyadiisa ma hubno ee soomaaliya laakiin meel sugan amnigiisa inuu tago ayaanu jecel lahay waa la sheegi karaa goobta uu laakiin dawladdii soomaaliya ee soo iibsatay inuu mar kale gacanteeda galo ama uu hoos yimaado meel ay ka taliso dawladdii iibsatay ma ma jeclin waay go-aankiinu muxuu yahay ku saabsan dowladdan etoobiya ee hadda uu madaxda ka yahay abiy axmed tallaabooyinka la haatan qaaday urur ahaan idinka seed u qiimayseen maxaad ka aaminsantihiin go-aankana waxa weeye anagu isbedel ka dhaca dowladda etoobiya oo dimuqraadiya waan soo dhaweynaynaa ilaa iyo hadda isbedelada dhacay waa kuwo ashkhaaseed si daardheertii waddanka maamuleysay baa madax kuwii hore ka duwan keentay tallaabooyin bositadeen isbedelo fundamental ama aasaasi ah oo arrimaha waaweyn laisku afgaran leeyahay la fadhiyaa oo kamid tahay qadiyada qadiyada soomaalida hogaaminaya qadiyada shucuurta dalka ka qabtay dowladda dhexe etoobiya eehomo kamid tahay canto kamid tahay beelo kamid tahay benishao kamid tahay arrimaha waaweyn ee haysta dalkan hadda loo yaqaano etoobiya ee ummadahu isku didan yihiin dowladda soomaaliya inay geesinimo ay ku waajahda yeelataa looga fadhiyaa inay umuuraha nabad ku xalisaa looga fadhiyaa shucuubta xaqa siyaasiga iyo ururada xaqa siyaasiga ummadooda inay matalaan wayaana lagu xaliyo khilaafaadka looga fadhiyaa sidaa wey ra'yigeedu wax xiriira ma idin dhex maray oo aynalaf ahaan iyo dowladda etoobiya ilaa hadda si dadban iyo si toosaba weli xiriir toosa nama dhex marin laakiin fariimo siyaasa baan isku dhaafsanay meediyaha oo bositifa waxaa ka muuqday astaamo bo muxuu ahaayey bositiva dawladda etoobiya muujisay gaar ahaan ra-isul wasaaraha annaguna jawaab bositiveaan ka bixinay weli waa sugayna marka laabada dhaba in loo qaado dhinaca hadallada iyo xalinta khilaafaadka aasaasiga ee shacabka soomaalida iyo dawladda etoobiya udhexeeya marka waxaan isleenahay kubadda dhinaca dowladda dhexe etoobiya ee uu hogaaminaya ra-isul wasaare abiy axmed ayay jirtaa baan isleenahay